kusimaha ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya jemes iswan oo khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday inuu ka walwalsan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka etoobiya dowladda federaalka ayaa doonaysa sida ay marar badan sheegtay etoobiya inay u saxiixdo wax walba ee doonayso balse ee taasi iskala weyntaha dowladda etoobiya islamarkaana somalilan ay ka saxiixata qeybo ka mid ah badda soomaaliya iswan wuxuu muujiyey in xiisadaasi ay mandiqadda saameyn ku yeelatay wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo waxa ugu yeeray saaxiibada caalamiga ah ee dhexdhexaadinaya sidoo kale wuxuu adkeeyey in haddii uu dhammaado mudaxileedka xasan shiikh la qabto doorashada wakhtigeeda ku dhacda isagoo u muuqda inuu ka jawaabayo walwalka mucaaradka ee ah inay ka baqayaan inuu xasan shiikh muddo kororsado